aanu raadinnay waanala ka aqbalay dowladdu waa naga aqbashay ciidankii dowladda xisaabsanaa dowladdu way soo qaaday xarumaheedii bay ku soo celisay kale oo garabka kala ahaa ayaguna waa naga aqbaleen xaruntoodii bay ku noqdeen dhibaatadaa dhacday oo dhimashada leh oo dhaawaca leh oo qaxa leh ayaan uga tacsiyadaynayaa dadkaasaan kor ku soo xusay oo ama islaamka ah ama soomaaliyeed ama reer buntland waxaan leeyahay dhibaatada dadka wada oo ama dhinaca dowladda ah ama dhinaca kale oo garabka kale ah dadka dhibtu ku dhacday ama dhintay ama dhaawacmay ama qaxay dadkii ilka loo hayey oo madaxdu madaxda u ahayd ciidankuna ciidanka u ahaa oo loo igmaday inay badbaadiyaaniin wixii ayaga bannaanka ka ah oo cadowgooda ah ay ka badbaadiyaaniin weeye ciidanku dowladduna waxa weeye dadkan adamaanta jooga iyo dalkan wixii madaxda u ahayd sidaa laalligeed wax maxay ku dhaceen lama yidhaahdaan maxay ku dhammaadeen baa la yidhaahdaa reeriya intii maanta ahayd wadahadal baa socday kulamaa socday qoroh in isugu timaada ku wada hadasha iyo arag in isugu timaadaba waxaan hadda idiin sheegaynaa haddii aannu arrintii soo gallay oo xabad joojin inaannu ka shaqayno aannu raadinnay waanala ka aqbalay dowladdu waa naga aqbashay ciidankii dowladda xisaabsanaa dowladdu way soo qaaday xarumaheedii bay ku soo celisay way ku mahadsan tahay horta xabaddu anuu qolo ku hormadhay ma aqaan laakiin filmadu halkaasay ka kacday waxaanu leenahay qolada barlamaanka iyo xukuumadda iyo madaxweynaha inoo joojiya nabad baa naas nabadeed waxaana ilaahay mahaddiisa intii islaamku sheegay warku iska yahay labada qoloba waxay naga aqbaleen xabad joojin xabad joojintaasna dadkii taladeeda lahaa iyagana waa la hadalay oo wadadii si uu sheegay islaamku ku soo jiraan salaadiintii puntland weeye insha allahu iyagaa ka talin doona keliya hadalkan waxaanu ka boogaadinaynaa inay ku mahadsan yihiin labada qoloba haddayna aqbaleen inay labada qoloba isxakameeyaan xeryahooda ku ekaadaan naga warsugaan waxaa kale oo meesha ku jira waxaa la yidhi birtu haddaan la garaacin ma dhawaaqdo qoladaa mucaaradkaa waa la wada ogyahay oo soomaaliya inteeda badan waa ka warhaysaa barlamaanka furitaankiisa iyo ajandayaashiisa bay dood ka qabeen dabadeedna arrintaasi waxay ka bilaabatay markii barlamaankii uu furmay